faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim subax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyo cadada kusoo dhowaada warka subax qodobada saakii ugu dooroon eed dhegeysan doontiina waxaa ugu waaweyn shirkadda boosisiinta beelaha maamulka galmudug oo maanta ka furmiyay magaalada dhuusamareeb iyo guddiga oo ka hadla halka ay wax u marayaan kenya oo dalbatay in la hakiyo dhegeysiga dacwadda badda iyo soomaaliya oo jawaab adag ka bixisay ra-iisul wasaare xasan cali kheyr oo cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka tababar ugu soo xihay magaalada dhuusamareeb baarlamaanka maamulka jubbaland oo shir deg dega ka yeerta xayiiradaha saaran garoomada magaalada kismaayo iyo xarigga wasiirka amniga jubbaland maraykanka oo faahfaahino ka bixiya duqaymo ka dhacay gobolka shabeellada hoose oo geysta khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac maamulka degmada jalaliqsi oo ka hadla khasaare ka dhashay dagaal ka dhacay degmada jalaliqsi iyo gobolka hiiraan iyo ra-iisul wasaaraha britain oo looga codbadshay in ay ka baxaan midooda yurub qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontiin warka subaxnimo ee raadiyo cadaada dhegaystayaal
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo arbaca taariikhda ay ku astaysan tahay afarta bisha sagaalaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka kusoo dhowaada warkii oo fidsan dhegaystayaal waxaa maanta magaalada dhuusamareeb ka furmaya sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga shirka dib u heshiisiinta maamulka galmudug oo lagu wado inuu daafuro ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa magaalada dhuusamareeb lagu wadaa inuu ka furmo shirka dib u heshiisiinta beelaha maamulka galmudug waxaa goobta ee shir ka furmaya ku sugan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale ergooyinka ka qaybgeli lahaa shirkaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa lagu wadaa maanta arbaca inuu magaalada dhuusamareeb xarunta galmudug uu ka furo shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanada maamulka galmudug magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug waxaa ku sugan dhammaan ergadii ka qaybgeli lahaa shirka dib u heshiisiinta sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta maamulka galmudug waxaana xusud mudan inay shirkaasi hadda laba jeer oo ka horreysay dib u dhacay muddo bil iyo bar ah ayaa guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug ku mashquulsanaayeen isku keenidda ergooyinka ka qaybgeli lahay shirka dib u heshiisiinta waxaana xusud mudan in odayaasha magaalada cadaado ay sheegeen shirkaasi inaysan ka qaybgalayn balse xubno ku matalaya shirka laga keenay magaalada muqdisho gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta maamulka galmudug cabdiraxmaan baadiyow ayaa sheegay xagga uu maraya shirka iyo sida u furmaya maantay
oo annaka haddaana guddigana dib heshiisiinta aan ka shaqaynaynay muddo ka badan bil iyo bar horena uu ka jiri dooda yimaadaan shirkan waa shirka kolxaar ah waa shir bulshada xayirka ah waxaa hogaaminaya odayaasha dhaqanka beeraha deegaan galmudug waxaana kasoo qaybgalaya oo meel kasta ka soo furantay qaybaha kala duwan ee bulshada xayirka ah sidaasaa marka shirka uu ku furmayaa ujeedadiisuna waxaa waa in uga xaaro inta aan awood qaybsiga iyo xildhibaan helitaanka la gaarin deegaanka galmudug dalka kasoo jeeda waana isla gartaan dhibaatooyinkii kusoo dhacay oo dowlad mudug burburtay xaaladda maanta ku sugan yihiin mustaqbalka dowladda ay u haystaan oo markaa kabaada ayagoo heshiis oo gacmaha is haysta arrinta ay bilaabato waxaan wax leeyna ma aha hadda qabaa darasa qabaalka darasa mushaakilkooda waxaa la xali doonaa markii dowlad goboleedka mise galmudug ayaa markale la falgeli doonaa hadda waxaan xalihaynaa maamulka dhismihiisi ayaa waxyaabaha laga hadlaayo lagu dhexaajoonayo isla fahmayo waa arrin hadda dib u heshiisinta laba dib u heshiisanaa jirta in la heshiisin karso furabeelaha dhexdooda khilaafaadka ka dhexeeya taas waxay u baahan tahay si arrin dib u heshiisan loo soo geliyo in uu maamul jiro oo haddii been ku heshiiyaan oo khilaafaadka oo ka dhexsha baarlamaanka been ay jebiso wixii lagu heshiiyo waxaa la rabaa maamul dowladeed ee kala bixi kara kala saari kara la rabaa arrintaas hadda maadaama wasa maamul dowladeed oo arrinta kala saari kara jira waxaa maamulka marka la dhiso kabaada baan khilaafaadka beelaha u dhigi doonaa markaasaa laga shaqaynaya laakiin halkata laga shaqaynayo waxaa waaye dib u heshiisiin siyaasadeed waaye waxaa lagu heshiinaya maamulka dhismihiisi iyo qaabka loo dhisanahay baa laga heshiinaya way kala horeeyaa labada dib u heshiisi waa u leeyihiin dadkuna kama biyadiidsaday shirkeena iyo maadaan intooda badan laakiin qaar baa shirar baa ku jirnaa qaar kale dad magaalada nabadba tahay ayay wad soo baaheen qaar dhexdooda ay khilaafaad ka dhexeeyeen laakiin shirka ugu dambaysa hadda waa la wada yimiday oo hadda beer ka noqdo ma jirto waxaa dhammaan ay u heelan yihiin inay shirka ka qayb qaataan oo shirku shirig mirnid beedala labada shir iskuma soo horjeeda saan hore ugu sheegaba shirkan hadda meesha ka dhacaya waa shir beelaha galmudug dagoona weliba shirka hubiyana waa shir beelgaara ay joogto meeshaas gaarka anaga inay wada timaado lagama rebe waxaa laga rabaa madaxdooda dhaqanka iyo erkooyinka ay soo xushaan meel kasta oo tira aad yor ah inay yimaadaan ayagana waa noo yimideen ergooyinkooda waa soo dirsadeen madaxdooda dhaqankana way joogaan hadda inta ka reetoona madaxda dhaqanka aan ahayn ama ergooyinka lasoo fulaan ahayn baa ku shiri karaan hubiyo hawshooda waa wada karaan arrintaanu ma iska hor imaanayso hadda shirkaanu wuxuu kusoo dhammaan doonyaa saan rajeeyayno meelaha gacmaha isqabsada oo yidhaahda aan dhisano dowlad goboleed iyo qaabka u dhisa lahaayeen hadii in la ogaado qabashooyinka kala duwan ee beeruhu ay qabaan ay ka qabaan maamul dhisida oo maamulada hore loo soo dhisay ay qabaan arrimahaasoo dhan kulligeed ayaa shirkaan loogaada doonaa sidaasa waxaan rabnaa ugu dambaysi inuu declaration usoo baxo barbartiyeed ay heshiisku yihiin oo ugu dambaysti ku salaysan in la yidhaahdo maamulka saxa loo dhiso waxyaabahaasa naga khaldamay waxyaabahaasa sax loo ajibka in la qaadaan rabnaa barbartiyeed qabtaan ka rabnaa insha allahu shirkaan qaybta ku wanaagsan markuu soo baxo iyo in markaa kabacdina waxaa looga dodoonaa marka beeru inay xildhibaanada soo xushaan oo dhismihii qaybta siyaasadda looga dodoonaa ammaanka magaalada dhuusamareeb ayaa aada loo adkeeyey waxaana magaaladaasi ku sugan ciidamada dowladda iyo isugu jira militari iyo boolis iyo nabadsugo sidoo kalena waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan amisom ee ka socda dalka jabuuti iyo itoobiya kenya ayaa dalbatay in la hakiyo dhagaysiga dacwadda badda iyo soomaaliya oo diiday dalabka dowladda kenya sheegtana inay ku dhacayso dacwadda wakhtigeeda dowladda kenya ayaa si rasmi u dalbatay in la hakiyo dhagaysiga keyska dacwadda badda ee kala dhexaysa soomaaliya hase yeeshee arrinkaasi waxaa ganafka ku dhuftay oo diiday dowladda federaalk soomaaliya kenya ayaa codsigeeda qiil uga dhigaysa in la siiyo wakhti kale ay ku samaysato qareenno cusub waxaana dad badan ay aaminsan yihiin inay kenya dalabkaasi ay ku dhalatay kalsooni la-aan ee ka haysatay inay dacwaddaasi ku guulaysato wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya cabdulqaadir axmed kheyr oo ka hadlaya kulanka golaha nabadda iyo amniga midooda afrika ayaa sheegay inay warqadaasi ay maxkamadda i c g ay hor taalla in ka badan shan sano islamarkaana ay dowladda soomaaliya inaysan aqbalaynin codsiga dowladda kenya waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay ku kalsoon tahay qaadista dacwadda badda ee u dhexaysa soomaaliya kenya islamarkaana oo rajeynaya in soomaaliya ay guul ka keento oo qaadista kiiska dacwadda ee la qorsheynayo in lagu dhawaaqo isniinta soo socoto dacwadan la xiriirta muranka dhinaca xuduudaha ee badda ayaa soo jiitamaysay in ka badan toban sano balse dowladdii madaxweynihii hore ee xasan sheekh maxamuud ayaa bishii julaay ee sanadkii labakuntobaniyolixdii maxkamadda i c g geeyay kiiska ka dhanka ee kenya ay doonaysay in wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka soomaaliya ayaa doonaysa inay cabirka xadka badda si toosa loogu dhariiriya xadka dhulka halka kenyana ay doonaysa in la weeciyo waxaana baaxadda uu ku fadhidaa badda lagu murisan yahay gaaris ilaa boqol kilomitir oo isku wareega ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa cutubyo ka tirsan ciidanka qaybta kow iyo labaatanaad tababar ugu soo xiray magaalada dhuusamareeb kulana dardaarma inay ka shaqeeyaan amniga deegaanada galmudug ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug tababar ugu soo xiray saraakiil ka tirsan guutada toban iyo shanaad ee qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xooga dalka tababarka oo ra-iisul wasaaraha usoo xiray saraakiisha ayaa lagu baray habka maamulka kala sarreynta iyo xeerarka ku dhaqma ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ujeedadiisu ahaa kor u qaadidda iyo gargaarkii aqoonta ciidamada si hanaanka habboon ugu gutaan waajibaadka saaran badbaadinta nafta iyo maalka ummadda soomaaliyeed saraakiisha ciidamadan tababarka loo soo xiray oo qeyb ka ahaa ciidamadii dhowaan la qarabeeyey ee lagu dhafay ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay inay aada uga faa'iidaysteen intuu socday tababarka ayna guda doonaan waajibaadkooda ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa ballaqaaday in dowladda ay muhiim gaara siinayso hagaajinta xaquuqda ciidanka saraakiishan tababarka usoo xiray ayuu kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan ilaalinta nabadgelyada iyo xoreynta deegaanada ay cadowga kaga sugan yihiin galmudug xuquuqdu waxa ay tahay waa in dowladdu ay idin siisaa wax walba oo xaq u leedihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa mustaqbalka dalka waa sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed waa iftiinka dalkeenna waa ciddii difaaci laheyd baddeenna dhulkeenna waa ciddii hooyooyinkeen iyo aabbooyinkeen ka ilaalin laheyd cadowga waa ciddii nalo kaga cabsan lahaa sidaas daraaddeed dowladda soomaaliya waxaa ku waajiba inay idin siiso wax walbo xuquuqa waayahan waxaan ka shaqaynaynay in ciidanka dib habeen lagu sameeyo la ogaado tirada dhabtaa ay yihiin la ogaado tayadooda waxay taliya qoojo iyo taliya mascuud ku amran yihiin inay qayb ka qaataan dib habeynta ciidanka lagu samaynayo oo ah sarkaal walba iyo askari walba inuu joogo goobtii loo asteeyey inuu ka shaqeeyo laakiin dowladduna ay bixiso xuquuqda ay leeyihiin idinku waxaad ka soo wareegteen urur soomaaliyeed oo alsunna la yidhaahdo oo dalkan ka soo shaqeeyey oo amni ka soo shaqeeyey oo maamul soo ahaa laakiin hadda waxaad usoo wareegteen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maadaama laydin qarameeyey xuquuq aad leedihiin laydin tababaray ee aada labisantihiin waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo laga bilaabo saacaddan aan idinla hadlayo waxaa laydinkula xisaabtamayaa waajibaadka laydinku leeyahay meeshii aad ka tirsanaan jirteen iyo dowladda federaalka kama wada tirsanaan kartiin mana aqbalayo laakiin qof walboo halkan jooga waxaan rabaa xuquuqdiisa in la siiyo bil walba inuu mushaarkiisa qaato hadduu cudur ku dhaco ama xabadi ku dhacdo in la soo qaado isla markii la keeno xamar si loo daaweeyo hadduu tababar u baahdo dibadda loo diro hadduu dhinto caruurtiisa xuquuqda la siiyo waxaan rabaa inaad yeelataan xuquuq buuxda laakiin xuquuqda waxaa la socdaa waajibaad soo sidaa ma waxaad isu soo taagteen idinkoo saraakiil ah waa inaad fahamtaan sarkaalka macnihiisa sarkaalku waa indhaha ciidanka waa bilowga dowladnimada iyo madaxda idinka ah marka tusaalihii iyo iftiinkii sababtay muhiim u tahay marka inaad idinku muujisaan inaad tihiin hormuudka dalka waa sidaas awgeed waad soo dadaasheen shaqo badan baad soo qabateen laakiin waxaad saldhig u tihiin ciidan soomaaliyeed oo la rabo inay soo celiyaan mustaqbalka iftiinka iyo iftiinka ummadda soomaaliyeed oo aan jabhad iyo qabiil iyo dan gaar ahba lagu soo celin karin waa laga soo quustay ku dhowaad soddon sano qaarkiin waxaan rabaa inay xarar dheere igu yeeraan qaarna ceel dheere igu yeeraan qaarna ceel buur igu yeeraan qaarna ceel garas igu yeeraan dhulkii tuugada iyo khawaarijta laga waaye dhulkii dowlad goboleedka midaysnaa dhulkii ciidanka xoogganaa dhulkii soo celiyey sharafta soomaaliyeed dhulkii saraakiisha iyo ciidankooda isku xirnaayeen dhulkii aqbalay in qarannimadu ay qawi tahay
baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa shiraaxa degdega ka yeeshay xayaaradaha saaran garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo xarigga wasiirka amniga jubbaland baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa kulan ka yeeshay xayiiraadda diyaaradaha magaalada kismaayo afduubka wasiirka amniga maamulkaasi waxayna sheegeen dhibaato badan ay ka soo gaartay shacabka ku dhaqan magaalada kismaayo xildhibaanada maamulka jubbaland ayaa sheegay inay dowladda dhexe ee soomaaliya ugu baaqayaan inay garoonka laga qaado xayiraadda si dadka shacabka ay u heleen adeegyadooda qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa sheegay inaysan shaqayn garoomadii maadaama ay diyaaradii ka duusha kismaayo ay toos ugu laabanayso muqdisho xildhibaanada ayaa xusay in dowladda dhexe ee soomaaliya aysan cunaqabatayn siyaasiyiinta laakiinse ay cunaqabataysay shacabka ku nool deegaanada kala duwan ee maamulka jubbaland
shacabkii duulayay oo duulimaadka ku soo raacay diyaaradahaasi qiimihii ay bixin jireen tikidhadu aad bay qaali ugu noqdeen oo boqolkiiba toddobaatan sare u kac ayaa ku yimid dhibaato dhaqaale ayaa soo gaaray dadkii muwaadiniinta oo isticmaalayay diyaaradahaasi badeecado badan oo suuqa yaalay oo diyaaradaha ay keeni jireen ayaa qiimahoodii kor u kacay waxay dhibaato u keentay shacabkii badeecooyinka gadan jiray shaqaale ka shaqayn jiray waaxyaha diyaaradaha iyo duulimaadka ayaa shaqadoodii dhibaato ka soo gaartay oo shaqo la-aan ay meesha ka soo gaartay maadaama duulimaadkii ay hakad ay galeen dhanka caafimaad markaad ka eegtid dhibaato badan ayaa soo gaartay bukaan duulimaad deg deg ah heli jiray ayaa maanta dhibaataysan daawooyin deg deg loo keeni jiray isbitaaladeenna ayaa maaragtay dhibaatooyin ka soo gaartay oo aanan la heli ka- heli haynin wakhtigii loogu talagalay qaar ka mid ah u baahnaa talaagada oo muddadaa gaaban loo soo isticmaali jiray maanta aan la awoodin oo transit aada u dheer ay soo marayaan taasna ay keentay daawooyinkii in ay maaragtay tayadoodii iyo expirationkoodii uu soo degdego nahay ee, dhammaan shacabka reer jubbaland xukuumad iyo shacab iyo baarlamaan annagoo isku duuban dhammaanteen waxaan ka wada xunnahay xayiraadda lagu soo rogay dadka shacabka soomaaliyeed dowladda federaalka anigu waxaan garan lahay ma waxay yani xayiraad ku sortay ma dadka shacabka mase waa xukuumadda waa su-aal horta inay isweydiiso cidday xayiraadda ku soo riday taas waxaan filayaa inay dowladda soomaaliya ay arrintaas ay ku gaftay tan kale waxaa jirta maalinka shalay ahaa haweeney laga soo qaaday dhobley oo baabuur lagu soo qaaday shalay subax in saaka isbitaalka ismaail la keenay waad garan kartaa haween foolinayso dhibaatadaas intaan la eg ay soo martay marka halkii markii hore qorshaha uu ahaa one hour dhobley to kismaayo in isbitaalka loo soo gaarsiiyey ama labaatan daqiiq in lagu keeno halkaas waxay ka mid tahay dhibaatooyinka ee ay shacabka ay la kulmeen sidoo kaleeto waxaa jiray daawooyin la geen jiray dhobley iyo afmadow oo kuwa u baahan freeserka oo qaboojiyaalka u baahan boqolkiiba shan iyo labaatan in aan frees lagu kaydiyo laakiin hadda daawo halkan laga qaaday way gaa- waad garan kartaa inaysan halkaa aysan badqab ku gaari karin sidoo kale waxaa ka mid ah daawooyinkaas sida waxyaabaa la yihahda reagent drugs daawooyinka sheebaarada lagu baaro qaboojiye la-aan ama friis la-aan lama qaadi karo haddaysan ku jirin yani xaqiiqadii waxa weeyaan arrintan cunaqabataynta ee diyaarada waxa weeyaan dhaqaale burbur badan bay keentay waxay keentay waxa weeyaan in tigirkii waxa weeye shaqaa waxa weye maarata ku korray dadkii shacabka ahaa in waxa weeyaan ay timi waxa weye qofku waxa weeye dhaqaale aanu iska bixin karin in qofkii waxa weeye marka uu xamar ka dego la- la weydiiyo waxa weeye maarata yani meelaha u socdo iyo waxa weeye qabaa'ilka uu yahay in waxa weeye yani la yidhi hadda qayb dadka qaybtiis waxa la yidhi interi baa laydinku dhufanaya sidii waxa weeyaan waddan ajnabi ah oo ka baxsan waxa weeye soomaaliya wasiirka amniga jubbaland ayaa si afduub ah magaalada muqdisho looga xidhay wasiirku wuxuu xur u yahay haddii dembi uu galay waa in maxkamad loogu yeedhaa waa in uu jidbaxaa waa in waxa lagu haysta loo sheegaa
maamulka degmada jalalaqsi ayaa ka hadla khasaare ka dhashay dagaal ka dhacay degmadaasi jalalaqsi ee gobolka hiiraan sida warkaani beledweyn nooga soo dira bashiir cabdulle cusmaan gudoomiyaha degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan maxamed nuur dabaashe ayaa ka hadlay dagaal u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo al-shabaab oo ka dhacay degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan wadadan hadda isku xirto buurburta iyo jalalaqsi dhanka bariga ah Eh, runtii markii horeba ay xoreeyeen macawisleyda iyo ciidamada degmada buurburta ku sugan dowladda soomaaliya iyo kuwa degmada jallaqsiba oo dowladda soomaaliya intaasii shacabka iska kaashteen shacabka buurburtana raashinka lagu gaarsiinayey shacabkii een, noloshiisana ay ku xorneeday runtii marka een, waxaa halkaa ku sugnaay in badanba oo dadka ay ku maraayeen oo sh- kuwan dhiig miiratada ahoo dalka iyo dadka iyo diinta islaamkaba kusoo duulay ka difaacay waxaan deegaamadan dadka degan oo ciidamada macawisleyda ah oo kaashanaayo labada degmo ciidamo ka yimaado oo guuluburta ama jallaqsi oo ciidamo militariga ah hadda maantay ma waxaan ay ula baxeen sakawaadka ay ula baxeen oo dhaca isdhexduunyada dadka ay ku banaysanayeen wax ka mid a ayay bilaabeen maadaama bisha sakada ay dhalatay boobkaas ayagoo la jeedana meeshaas waxaa iskula dhaceen shacabkii xoolaaleyda halkaas joogaan iyo iyaga ciidamada hadda kolley ka tihin kuwii waddada jooga militariga ahaa ama macawisleyda oo labada degmo ka tirsanna meeshaasay dagaal ka galeen hadda halkaas waa lagu jibiyey alqaacidada adduunyada dadkii ay xoolaha ka qaadayna waa laga difaacay sidoo kale waxa uu ka hadlay khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo al-shabaab hadda meeshaas marka waxaa ku shahiiday runtii dadkii shacabka ahayne saddex boqoodaa ka shahiiday ee meeshaas jooga xoolaha laga boobaayey ciidamadeenna hadda ayaga naftooda dadkaas difaacayna laba qofaa ka shahiiday hadda dhaawacna waa jiraa oo hadda kolley saddex wiilaa ku dhaawacantay ayagana allah caafiyo dhaawacooda fudud yahay hadda meeshaasna hadda cadowgii waa laga eriyey waana laga raacday ciidankeenana hadda ku sugan iyo shacabkii xoolaha iskale ah deegaankaas awalba difaacanayo oo ayaga ka difaacaya inay dulmiga ay ku sameeyaan ama deeq islaameed ay ku qaataan oon kala barka burburta iyo jallasi maadaama burburta iyo jallas ay lixdan kilomitir yihiin waa dhul buurale oo bacaad ah runtii marka aniga waa tagnay meeshaas hadda ayagana halkaas ay dhaawac iyo dhimasho waxay siteen iyagoo ka qaateen oon la carareen aan halkaa tagnay laakiin goobtii ay ku sugan yihiin ciidamadii iyo dadkii shacabkaay oo xoolaha laga xoogaayay iskana difaacayay iyo ciidamadii xoojinaya ama buliburta ka yimi ama jalasa joogo waddada difaacay hadda haddana halkii ay ku sugan yihiin annagana kabacdi meydkii waxaas ayaa meesha kasoo qaadnay ayaguna meydkooda halkaasay u carareen walow hadda khasaaraha inta ayaga gaaray adduunye aakhira uu ka badan yahay midka hadda dadkan soo gaaray oo barkii aakhirana insha allahu tacaala haddana waxaan jecelnahay inan dadka dhiigooda iyo dheeftoodaba ay u huri doonaan nafta maalka iyo walaalka iyo waddada dhexdeeda inay waddada inay dad bini aadana lagu baan dhinaca kale ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midooda afrika oo iskaashanaya ayaa howlgal waxay ka sameeyeen degmada buluberde mahadsaned bashiir cabdille maraykanka ayaa faahfaahine ka bixiya duqeymo uu ka sameeyey degmada jilib ee gobolka shabeellada hoose war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa lagu sheegay in maraykanka duqeymo dhinaca cirka uu ka fuliyay degmada jilib ee gobolka jubbada hoose qoraalka africom ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya saaxiibadooda soomaaliya ay shalay taariikhda ku beegnay saddexda bisha sagaalaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka dhinaca cirka ah weerara ay la beegsadeen xubno ka tirsan al-shabaab weerarkaasi ayaa maraykanka uu sheegay inay ku dileen hal xubin oo ka tirsan al-shabaab sida hadalku dhigeen islamarkaana sidoo kale ay baaritaano ku samey doonaan in dad rayida ay wax ka soo gaareen duqeyntaasi maraykanka ayaa sidoo kale sheegay inay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya inta laga wiiqayo awoodda al-shabaab warkan ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda africom ee loo yaqaano africom ayaa kusoo aadaya xili sanadka laba kun toban iyo sagaalka uu kordhiyo maraykanka duqeymada ka dhanka ee al-shabaab dhegaystayaal intaa ayaanu kusoo afmeynaynaa saakii warkii subaxnimo aad kala socotee raadiyo wacdada warka aniga maad nuure axmed ayaa soo saaray ee lana socodsiinayay dhanka farsamada waa cumar axmed ibraahim tan iyo intaan warkan midka xigaana ku kulmi doono waxaan ku dhaafaynaan nabadgelyo